dhalinyaradan oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa noloshooda ka maareeya iibinta hilibka geela iyagoo ku ganacsada suuqa daraawiishta ee magaalada beledweyne hilibka ayay ka keenaan kawaanka weyn ee magaalada beledweyne kaasi oo si maalinlaha loogu qalo hilibka geela qaar ka mid ah dhalinyaradan ka ganacsada iibinta hilibka geela ayaa ka warbixiyay sida ay shaqadan uga maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda iyo waxa ku dhaliyay inay iibiyaan hilibka geela iyaga oo sheegay inay kaga maarmeen utaaribidda ah dalalka shisheeye magacayga waxaa laa maxamed axmed maxuug ku magac dheer lugu dheere waxaan ka shaqeeyaa magaalada beledweyne khaasatan qaybta kawaanka ee hilibka geela noloshayda wallaahi aad bay ugu maareeyaa waan ku filanahay aniga shakhsiyaantayda familkayga aad baa nolosha ugu maareeyaa dhallinyarta waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda shaqo weytaallaha ay ka shaqaystaan waxaa yeelay anigu wax badan baa ligula ku fikiray inaan dalka ka tahriibo wayna ii suurtageli waysay waxaan jeclaystay inaan ka shaqaysto dalkayga dhallinyarta waxaan ugu baaqayaa inay tahriibka dadka macnaha jecel inay dalkooda hooyo joogaan ay ka shaqaystaan gobolka ama waddanka soomaaliya shaqo way taallaa macnaha nin kasta oo dhallinyaraha oo hamigiisa geliya dibadda waxaan jeclaan lahay inuu iska joogo oo dalkiisa hooyo oo ka shaqaysto magacii waa maxamed axmed dheerow oo loo yaqaano xuutow waxaan ka mid ahay dadka ka shaqaysta gobolka hiiraan khaasatan qaybka hilibgeelka noloshayda iyo tan caruurtayda iyo reerkayga familkayga waa ka maaraystaa kolley hadda aniga shaqadan shaqo wanaagsanaa u arkaa dadka walaalahayna waxaa ugu baaqayaa oo jecel inay meelaha kale wax ay ka raadiyaan dal aad dalkooda ahayn sida tahriibka oo kale meelaha badda iyo waxaan ugu baaqayaa inay dalkooda shaqaa taalo inay ka shaqaystaan taasaa ugu baaqayaa anigana shaqadan waxaa kaga maarmay inaan tahriibo ama waddanaa waddankayga ahayn aan ku hamiyo magacayguna waa xasan abuukur xasan ee waxaan oo xifradday ahayd hilib iibis hilibkaasaan ka ganacsadaa ee waxaan ku shaqeeyaa yoomin khudur waxaa iga soo gelayso toban doolar ama siddeed doolar waxaasaa nolosheedu ku maareeyaa dhallinyarada tahriibka inay iska dhaafaan dalkaaga hooyaaba ka shaqaysan kartaaba ma fahminoo wixii dalkaas macnaha hal sana amba halka bilood aa ku soo gelays ka badan dalkaaga hooyaaba ka helayba soo maha